madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ku qaybgalay munaasabada dahafuurka oloola diiwaangelinta codbixiyaalka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed munaasabada diiwaangelintu weyba ku qaybgalay mudanayaal ku tirsan golayaalka dowlada koonfur galbeed xubno ku dareera guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohidimo iyo qeybo shaldubag ee bulshada ee baydhaba madaxweyne laftagareen iyo nagadi qofkiinka horeeya ee qaaday shahaadada diiwaangelinta codbixiyaalka bulshada koonfur galbeed waa inuusa bulshada kala dardaaramay inay isdiiwaangeliyaan waana ku qayb aadaan hanaanka doorashooyinka qof iyo cod ee bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan inta inkaga soo gudbinayaa salaan sharaf leh oo qiimo badan shacabka guud ee reer koonfur galbeed gaar ahaan shacabka reer baydhabo oo saaka u dareeray diiwaangelinta doorashooyinka soomaaliyeed salaan kadib waxaa sharaf weyn noo ah oo ilaahay mahaddiisa ah inuu ilaahayna gaarsiiyo maanta oo maalin qiimo badan ah dadka soomaaliyeed ay talada iyo codkooda iyo cidday dooran lahaayeen ay ahayd maalinta ay gacanteeda dib ugu soo noqdeen maadaama lagu heshiiyey in dalka uu ka baxo nidaamkii hore ee doorasho dadban ahayd daruufo badanna lagu soo maray dowlad dhiska soomaaliyeedna qayb ka ahayd aad iyo aadna loogu soo guulaystay wax badanna lagu soo sameeyey laakiin meeshii la rabay iyo taladii la rabay iyo meeshii ugu fiicnayd ee ugu mudnayd ay tahay tan maanta la soo gaarsiiyey oo ah inay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wax doortaan lana doorto sidaas darteeda waxaa ilaa waxaa annaga sharaf gooni a noo ah inaan soo baxno guryaha ka soo baxno safafka galno isdiiwaangelinno qaadanno shahaadada wax lagu dooranaayo dadka meel walba ay joogaan qof kasta oo qaangaara inuu isdiiwaangeliyo lagana soo baxo guryaha